walaalow sidaad la socotaba labadii kun iyo labaiyo tobankii hadda korar waan joojinay shaqada ciladii dhacday oo waktigaas waxay ahayd bangiga aan la shaqaynaynay naga xiray xisaabaadka iyo akountiyaasha aan ku shaqaynaynay hadda waxay noqotay markii labaad bangigii kaleoo ka dambeeyey oo xawaaladahodan ay joogeen inuu bishii hadda february aanan ku jirno lixdeedii oo naga xiray accountiska isagana oo la yidhaha merchants bank oo california ku yaala markii arintaasu dhacday waxaa culeys badan nooga yimid shaqadii islamarkaasna waxaan maaragtay ku dadaalnay anagoo fiirinayna danta guud iyo jaaliyadda inaan hawshii culeys daraaddii aan wada weyna ayaa go-aankaas ugu keentay
waa gartay marka shaqada goormaad joojiseen marka shaqada waxay joojintu ka bilaabatay oo aan xafiisyada maanta albaabada laiskugu dhuftay maanta waa khamiisa oo february bisha sagaaliyo toban ay tahay ama ay jimco ka tahay maalintu africa marka adinku tallaabadan joojinta ah ma waxay noqonaysaa mid gebi ahaanba sidaa u xiranto xawaaladihii dalka maraykanka hawshoodii sidaas bay dhammaantood ku xirmaysaa mise dib ayaad rajaynaysaan inaad shaqadii dib u bilowdaan mar dhow dabcan waxaa weeye mar walbaba anagoo rajo ayaan ka qabnaa inay shaqada socoto culays kastoo jira albaab kastana waan garaacaynaa sidai aan maaragtay hawshaas aan maaragtay uga mari dhalin lahayn waxaa jirta xiriir badan oo sooyaalo dheer ayaan soo samaynay oo gobolada soomaalidu jaaliyadeeda ay ku badan tahay haddii la dhihayo gobolka minnesota gobolka ohio gobolka georgia washington virginia goboladaasoo dhan elected officialska ama congress ha noqdo ama senatorska waan la xiriirnay sidaad ka warqabtana hadda waxaa jira shir dhacaya bisha aan hadda aan ku jirna february ama khamiis soo socota twenty sixkeeda oo ka dhacaya washington shirkaas waxaa hogaaminaya dhowr iyo toban senator iyo congressmanno iskugu jira iyo congress woman intaba waxay shirkaas ku saabsan yahay in xal loo helo lacagta loo diro soomaaliya sidii dowladda maraykanka ugu sahli laheyd bangiyada iyo anaga dhexdhexaad ahaan inaan hawshaas si smootha oo dhib lahayn borolamku inaan hawshaas ay socoto wey waa gas cabdisaaq gobollo badanaad sheegtay ee dad fara badan oo soomaaliyaha degan wadankan maraykanka xawlaadaha isticmaala xiriir intee laeg ayaad la samayseen hadday door ku yeelan karaan sidii culays dowladda maraykanka iyo hay-adaha arrintan qaabilsan ee loogu soori lahaa in ay xal degdega ka gaaraan sidii bangiyada iyo xawaaladahooda shaqan lahaayeen dabcan horta waxaa weeye hawshanaba kuma koobna maraykan gudihiisa waad og tahay oo baaq baan u dirna dowladda soomaaliyeed si fiican bay uga hadleen prime ministerka soomaaliya wuu ka hadlay dhibka ka jira xawaaladda dowladda maraykankana wuu u jeedayay baaqa waad og tahay hadda waxaan maaragtay fadhida ugu dambeyda go-aansanay inaan dowladda federaalka iyo gobolada maamulada soomaalida oo dhan inaan u jeedino dhibkan soo laalaabanaya inuusan ahayn wax maamulada wax ka imaanaya maamulka xawaaladaha laakiin ay tahay dhibka imaanaya bangiyada bangiyadiina markii la weydiiyo culeysku wuxuu uga imaanaya dhinaca dowladda marka inaan helno dowladdu inay noo sharaxdo arintan wax ka qabadkeeda bacdama ayadoo kusoo biisho dowladda maraykanka in arintaa dowladda maraykanku ay iyadu maantay ay u taalo inay xal guud oo aan ku helno fursad aan ku shaqaysana inay maaragtay ka hel waa tahay tan dadka soomaalida ee maraykanka degan door intee leeg bay ka qaadan karaan in dowladda culayska aad sheegayso la saaro
waxaa dha waxaa jirta si sharaf leh oo odaynimoa ayay uga qayb galeen imaamada iyo masaajidyada ragga si maaragtay u orda maaragtay xuquuqda dadka soomaalida oo magaaladan degan runtii oo cambaign aan caadi ahayn maaragtay nana galay waan uga mahad celinayno waxaad la socotaa maalinta talaada oo soo socoto bisha labaatan iyo afar tahay waxaa jira town meeting oo public oo ay qabanayaan maaragtay civil leaderska magaaladan jooga ooay ugu talagaleen in dadka lagu wacyigeliyo dhibta tan in laga sidii looga bixi lahay ay tahay in loo wada istaago oo aysan ku koobnayn keliya xawaaladaha waa gartay dabcan xawaaladihiinu sida aan ujeedo urur baad leedahay barnaamijkan hadda aad samaynaysaan ee ah in shaqada la joojiyo ma ku midaysantihiin dhammaantiin
aada iyo aad baan ugu midaysannahay runtii khiyaarta xawaaladaha maamusha oo gobolada maraykanka oo kala duwan jooga fadhi dheer kabacdi markaan yeelanay oo aan iska wareysanay culaabahanna haya dhibkana haya waxaa noo soo baxday keliya in aynaan ku wadi karin shaqada sida hadda aan ku wadno cabdisaaq waxaa dadka qaar isweydiin karaan haddiiba ay jirto qaab culays bahaydi ku ahaatay aad bulshada wax ugu dirayseen maxaa loo joojinayaa qaabkaas waaba su-aashaas meeshay ku jirtaa laakiin waxaa iyadana dhinac socota haddee waad garan kartaa lixdii february haddii bangigii shaqadii istaajiyey oo maantana sagaal iyo toban ay tahay intaa waxa lala luudaya waxay ahayd sidii aan shaqadan loo joojin marka darbigii in lasoo taabtaad moodaa oo culeyskii meel aan waxba laga qaban karin uu soo gaaray marka haddee khatartaa intaa la eg haddii intaa lasoo jiidayey howl yar oo maaragtay fududna hawshu aysan ahayn oo kontonka gobol oo maraykanka laga shaqaynayay badankood waad garan kartaa yani culaabtii inayn gaartay culaab aan la qaadi karinin oo aanan noo sahlaynin in maarata shaqadii lasii fuuday anagoo og jaaliyadda communitiga dhibka taagan dhinac walbaba wadan gudihiisa iyo dibadiisa intaba